haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee cawiiska washington waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahin aadan caashucuud
dhegaystayaal barnaamijka cawayska ee caawana qodobadan idinku haya waxaa ka mid a qofka keli ah ee soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yidhaahda fiji oo inooga sheekaynaya dhaqamada la yaabka leh ee u gaarka ah dadka degan jasiiraddaasi talow xaggay ku taallaa jasiiraddaasi dunida markii maabkeeda aada fiiriso oo qaaradda aasiyaad korm kormadho aadan australia gaarin dhibiiq dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maabka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin laakiin aan koran karay waa dhibiic badda bartankeeda dhacda waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiin doonaa waa caawaya cawayska washington cabdallah waa qofka keliya ee soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yidhaahda fiji oo laga yaabo inaad marar dhif ah wararka caalamka uun ku maqashaan jasiiraddaasi ayaa kasii xagaysa waddanka australia malaha dhulka shisheeyo bini aadan ku nool yahay ma jirto dhaqamo u gaar ah oo la yaab leh ayay jasiiraddaasi leedahay oo ay kaga soocan tahay dunida inteeda kale ismaaciil xuseen farjar ayaa yacquub ka guray sheekooyinkaasi ee aan wada dhegaysano fiji baan kala hadlayaa fiji baan kala hadlayaa hadda fijidu waa xaggee dunida markii maabkeeda aada fiiriso oo qaaradda aasiyaad korm kormadho aadan australia gaarin dhibiic dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maabka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin laakiin aan koran karay waa dhibiic badda bartankeeda dhacda macnaha qof muraayada sita unbaa maabka dhex arki kara miyaa ad ujeedaa
waka waka ama toosh weel haysto ku eegaya ama waxa weeyaan bahalkii la oran jiray weyneyihii weynaayo waagi hore la isticmaali jiray sidetimaadkii qof haysto unbaa arki karaya oo adigu maxaad ku aragtay marka hore markaad meeshaa eegeysay ee aad doonaysay inaad tagto maxaad ku aragtay baradba baradba haye oo fiji haddii aanan khaldanayn waa waxay ka shishaysaa australia annaga sideed iyo toban saacadood mise toddobiyo toban saacadood baa waktiga noo dhexeeya waa meel badweyn dhexdeeda imise soomaaliya baa meesha ku nool soomaali ogaalkee intaan ogahayo inta la ii sheegay hal nin oo soomaaliya oo ganacsada halkan ka ahayo horeo ka baxay mooye soomaaliya caawaana uhoyda maab ahaan asiaanu ka tisannahay laakin dee australiana kamaanan foginin waxaa qosole waxa weye dadka kan horta qof fijiya oo kaa hormaanaya oo horta xanaaqsani ma jiro ismaaciilo xanaaqoo dadka waa ka mamnuuc maxaa dhacay waxaa la yidhaahdaa dadku waa wada walaalo waxay kuleeyihiin markaad hawada soo gasho ayaa waxaa lagaa raba inaa waati noo muujiso qof kasta oo kaasoo horbaxaa waa inaad kelmad layaraha bula aad ku tiraahdaa oo halkan oo kale u ah oo afar xaraf ka kooban oo bulaada caadiga ahayd ah dee waxa weeyaan haddaad bulada ka jawaabi weydana su-aal baa lasweydiinayaayo waxaa jira marka waa inuu qofkaas wuxuu isku daya ad ugu yaraan bir inuu ku ogaado waxaa jira iyo waxaad aad dhisanayso inuu ogaado iyo saaka problemka ku haystay waan gartay halkaasaasay ka tahay dad halkan degaa waxay isugu jiraan qoomiyado kala duwan oo hindi badan oo horta wadanka kan waxaa lasoo wada galay intiisa badan dagaalkii labaad ee dunida dad badan oo dadka qaaradda afrika dadkeena caadiga o egna waa jiraan oo dadka wadanka maamulkiisa intiisa badan haya dee diimuhuna way kala duwan yihiin oduman badan ba halka ku nool iyaguna degan waxyaalaha kaloo soo jeeda waxaa kamid ah kalluunka wuxuu u yahay waxaa la yidhaahdo laga maarmaanka waxa weeyaan cuntada wax kastoo dee la sheego waxa weeye kalluunka wuxuu kamid yahay waxyaalaha caadiga ah waan gartay meeshan horta imis jasiirood bay ka kooban tahay dhaqanadeeda kalena maxaa kamid a waxyaabahay caadada uleeyihiin iyagoo kale
horta caadada way soo dhamaatay in badan oo halse dadka kale horta dadkana hadda u dhaqmayaan laakiin de wadamadan pacific o dhan waxay ku caan ku yihiin ismaaciilow meelaha hadda qaybtooda oo kale jaziirad noo dhowo new guiney la yidhaahdo o kale baba new guiney oo kale weli dadka hilibkiisa laga cunaa say ii sheegeen dadka halka kan laakiin awal dadka kan waxay ku labisan jireen dharka iyo dhar ka dhigan jireen dee geedaha weliba geedaha timirta bahle dhar laga sameeyey oo ragga hoos ku xiran jiray iyo haragaya waxaa marka weli way xusaan oo maalmaha dhaqamada ay leeyihiin dee harag shabeel baad arkaysa ama haragyo kaloo bahalo oo lagu gunti laga dhiganayo wadankuna saddex uu ka kooban yahay oo tree fiji ah saddexda jasiiradood tan ay caasimada hadda anugan ka joogay zufa la yiraahda iyo naadiya ku yaalaan baa ugu weyn labada jasiiradoo kale waxaad moodaa inay iska marmaran yihiin oo boqolkiiba soddon baa kolleyba laga degaa saan isleeyahay dadkuna million kama badna oo maaragtay waa dad million ahaan dee marka loo firiyo wadamada pacificana oo wadanka ugu badan baan isla oran karaya wan gartay dee meesha waxyaaba badan oo xiisalen oo kasocda waxaa lai sheegayba in koofiyadaha iyo muraayadaha qudhooda aan la ogolayn in la xidho oo only loo ogol yahay qofka hogaamiyaha ah marka bal aadna isu ilaali inaad koofiyad iyo xidhatid waa kuu soo wadayo ookiyaalaha sanglasska ama kuwa kale waxaan dhakhtarku kolley wayson qorina ayana la mid bayihiin ismaaciilow oo waxa weeyaan dadkaas baa u qaata dee koofiyadana waa sidaas oo madaxa ama diin ahaan baa loo ixtiraamaa ama dhaqan ahaan ama waxa weeyaan waa waxa keliya kaga dugnaan karayo qofka la doortay ama la egmaday ama maaragtay hogaamiye diimeedka ama hogaamiye dhaqameedka ah saana kuu sheegao dee diimuhuna waa ku badan yihiinoo qolo kasta hawsheeday meesha ka wada tahayo islaamkuna kuma yaroo soddon kuna waa ku gaaraya isaguna marka waa wadan dhan kasta oad ufiirisaa aad arkaysa in kolleyba dhulkaad ka timid uu ka duwan yahay ismaaciil waxaa kaloo aada halka kan ismaaciil wajaan ku dara waxa weeyaan dunida in badan bay maqlaan dhulka soomaalidu idaacadda vihooda ayaanu ka dhagaysana iyadoo warbixinada laga soo siidiyanayo ah in dunida meelo kamid a climate change uu saameeyay ama dunidu ka qaylinayso waxaa dhici karaysa qofka soomaaliya jooga ama dhulka kale ee jooga dee dunida kale inuu la yaabayo markuu maqlayo isbedelka cimilada adduunku ayaa aada looga qaylinayaayo hala yareelaya wasakda dunida lagu darayo wadamadan oo dhan way saamaysay waxyaalaha saameynta ka dhashay waxaa kamid a de dhulkii aad ogeyd meel aad shalay ogeyd ina dhul ahayd baa iska biyoobaysa oo badi kusoo fidaysaayo deetana hadda jasiirad halkan u dhowo kiribas la yidhaahdo boqolkiiba dee sagaashan baa biyoobay dhulkeedii caadiga waxaa la yidhahdaa asbuuciiba laba mitir baa biyo noqota oo jasiirada ku taala waxaa kaloo kaga sii yaabta badan war miyaad aragta weligaa ismaaciil oo ummad markaas soo aragta kullooda ku doonaya inuu gurigooda kaasoo qada siiyaan ama casho siiyaan ma dalkoo dhan ama u yimaado masaajid soo galay oo aan doonayn inuu ku arka maja wasu kaasoo sheegaya nin islaam wadanka yimid oo marti yahay oo joogo waxay doonaya kuu sharfaan sidii martidii la arki jiray oo kulligood gurigooda kuwadageeyaan oo ku casho geeyaan oo mid quraacda qaato mid qadada qaato ku yidhahdaan soo dhowo imsa lagu qadageeya adiga
hadda intaaman jooga miyaa ka qaado caawadaas ugu dambeeyaan hadda waxa weeye soo beriseeyey marka waxa weeye aad meel aad dhaqankeeda aad ulu yeebyahay weye marka islaamka ee degan aad moodan aad isugu xiran yihiin aad bay isugu xiran yihiin
degeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana toddobada bisha novembar ee sanadka laba kun shan iyo toban qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan isaga kiindhex baxayaa fanaanada deeqo cali mire deeqa bilan iyo ismaaciil xuseen farjar waraysigii uu kula soo yeeshay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka wadamadan galbeedka marka lagu nool yahay dee waad og tahay oo waxaa jira duruufo iyo waayo kala duwan oo jacayl leh oo noloshii qoyska leh oo baraf leh oo waayo kala duwan leh kuwaas intaad eegto ma jiraan heeso aada leedahay oo waayaha ka sheekeeya
waxay jiraan heesta barafkao kale aad baan uxasuustaa because hees wadankeena baraf ma laha markaan inta imaaday barafka aad aan uxiiseynayay laakiin hadda ilahu yaa kaa kaxeeya iga maraysan siiba aad waxaan uga sii naxaa markaan arko dad waayeelaho meesha baska laga raaca taaganoo dhibaataysan walaahi haddaan shaqo usocda xataa hore u qaadaa waan ka naxaa aada ugu dhib qabaa horta barafka sow heestaaniyad waxay ka hadlaysaa qurbaha iyo isbedelka ku imaaday faamilada iyo sida yacni laysku maqlaynin makasangu baa sameeyey midhaha ilaxanka intaynaan heestaas u gelin bal jawiga ay ka hadlayso heesta ama barafkaas sawir iga yarsii dad badan baa laga yaabaa inay jecel yihiin barafkaas oo kale marka la joogo dalkii oo kale waay maama meeshiina jooga annagaaba hadda soo soconaan le baraf baraf dadkana cudurro badan bay ka qaadeen barafka waxaa waaye wax loo soo xiisa male qof walba sintuu ka jabay so barafka wax loo soo orda ma aha waa adigoo farinjeer lagu geliya dee waa adigoo tallaagad xagga sare lagaa geliyo wow bal heestii aynu dhegeystayaasha usoo gudbino so heestan waxaa la yidhaahdaa meeluu guurkii qaaldamay labada isqabtaa heshiin qorshuu sabaaradu yahay yaa qaxootigii aan ka helay markuu qorankaygii jabay markaan qaradaha ku lumay barafka qubanayo qarqaaday qurbuhu way daranye hidiyo hidi hididiyo hidi meelaan qosol farax lahayn qareemadu ku hadlayn dadkuna uu qabo xanaaq qalbigu isla hadal ku dhacay qof joogoo kana maqan caruurtii lagu qabsaday qurbuhu waa garan yahe kudhiisa
Uncle
waan gartay bal dhinacii barafka aynu ka nasanno oo dhinacii caashaqa aadno hees kale oo aad leedahay ayaa odhanaysa cir soo unkoday sidiisii hee dareen igu cilaallaa adaaba la soo boodaye waxaa la yidhahdaa heestaaniyadka oo caashaqa kusoo durug waxaa sameeyey abwaan aan aada asxaab nahay wadankan canada cabdullah lecture miraha iyo laxankaba sagaale waxay ku bilaabanaysaa ciid ciid onkoday sidiisii dareen igu cilaanaya ayaa igu cartamayo igu curasha horo caalashan caalasha kareema
malaha abwaanada ayaaba nine one one kuugu filan aynu dhegaystayaasha ku soo dhoweyno heestaas hortas haddaynu intaas kaga nimaadno dhinaca lamaanayaasha iyaga horta deeqaay miyaana jirin heeso loogu talagalay oo aad qaadidadu ha waxaa jiraan heeso badan oo wiilal ila qaadaan sida heesta sii cilaamo waa weli gabarh isjecel laakiin gabadha horta jecelku ku dhacayaa waa heesta markaan qaadayo aniga yaro qajilada waxay leedahay adiga aan cawayskiyuhu cirkaadu dusubaxdiyuhu casiirkii kugu naftuu ku cilowday ku cugtay waxay la qabo indha adaga waa oo wiilkuna muxuu ugu jawaabay tolow wuxuu le maar haddii codeenay caashaqeenu sidan yahay xamdi eebba weeye waa caruus galeen sii cilaama ilaa isagaaba iga darnaayba laba kala daran ayaa is helay adigu maxaad isugu diidaysaa labadaas calamadda alla faduul badan ida
hees jeceel waa dee wax serious ani asaga ma jirto dee fanaaniinta markay qaadayaan heesaha badanaa iyaga kuma socoto dee waxa shacabka wax jiray ka hadlaan
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee caawa dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
heestaasina waxaa u dambeysay barnaamijka caweyska washington waa inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington